magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo afjiray shirweynaha hiigsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ka qayb galeen dowladda soomaaliya wakiilla ka socday beesha caalamka shirkan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka koobnaa waxaana qodobada ugu muhiimsan ka mid ahaa in lagu taageeray soo jeedinta dowladda soomaaliya iyo baarlamaanka ee ku aadan in is-afgarad qaran laga gaaro sida qaabka ay doorashada uga dhici karto soomaaliya sanadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale waxaa lagu taageeray oo taageero maamulka cusub ee ku-meelgaarka galmudug iyo tallaabadii uu wax kaga bedelay dastuurkii maamulkaasi si uu u xalliyo muranka dhinaca xuduudaha ahaa oo kala dhexeeya puntland warmurtiyeedkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhoweeyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay qorshihii u yaalay barnaamijka higsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka sida dhismaha guddiyada xuduudaha iyo doorashada dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta maamulada federaaliga ah waxaana warmurtiyeedkaasi sidoo kale loogu baaqay dhammaan dhinacyada soomaaliya inay ka wada qayb qaataan hirgelinta hiigsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ee soomaaliya waxaa dhammaan dhinacyada caalamka ee daneeya soomaaliya ay ku hanjabeen in ciddii ishortaagta dariiqa horumarka ee soomaaliya ay ku socoto ama xagla daacin samaysa aan loo dulqaadan doonin haddaba wasiirka wasiirada shirkan ka qayb galay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan caynte oo ah wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ismaaciil xuseen farjar ayaa weydiiyey qodobada ugu muhiimsan ee ku qornaa warmurtiyeedkan
qodobada dabcan ugu muhiimsan waxay tahay waxay yihiin in lasoo dhoweeyey horumarka ilaa iyo haatan laga sameeyey xagga new dealka mashaariicdii la marsiiyey in lasoo dhoweeyey horumarka ay dowladdu ka samaysay higsiga labada kun iyo lix iyo toban qodobadiisa ugu muhiimsan oo kala ah codyatirka dastuurka iyo taabagelinta hanaanka federaalka iyo in lasoo dhoweeyey iyo dabcan in de laiska wareyso labada kun iyo lix iyo toban oo lasoo dhoweeyey warmasiidkii ay wadajir usoo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda laba maalmood ka hor saddexda qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socda aanay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhici karin laakiin in wixii lagu bedeli lahaa ay tahay talo u taalla hay-adaha dastuuriga ah ee dalka dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed taana waa lasoo dhoweeyey waxaa kaloo aad dabcan loo soo dhoweeyey xagga amniga ciidamada ciidamada amniga iyo kuwa xooga iyo amisom guulaha ay maalmihii ugu dambeeyay kasoo hoyeen dib uqabashada dhulka laga qabo lasoo celiyey iyo wax lamid a waan gartay haddaad bal yaro dul istaagtid arrintan doorashadu inaanay dhici doonin doorasho qof kasti uu macnaha codkiisa dhiibto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka arrintaa dee hore waxa u sheegay baarlamaanka iyo xukuumadduba laakiin wax talooyin gaar ah oo loo xalkaa looga gudbi karo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama ma lagaga hadlay kulanka de dabcan waxaa un lagu soo dhoweeyey war heshiiskii dee xukuumadda warmurtiyeedka xukuumadda iyo dowladdu ay soo saareen kaasoo loo arkay meel looga ambaqaadi karo wadatashi ay ummadda soomaaliyeed ka yeelatay wixii la yeeli lahaa labada kun iyo lix iyo toban wixii la yeeli lahaana waxaa lasla gartay in xukuumaddu ay ay dhowrka usbuuc oo soo socota soo gudbiso qorshihii wadatashigaas ay ku qaban lahayd oo ummadda soomaaliyeed hay-adahooda dastuuriga ah iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo dhinac walba ay kula tashan lahayd inay soo gudbiso oo ay ay dadka la wadaagto kadibna dee laga wada hadlo maadaama doorashadii sidii la rabay loo waayo halka qof iyo halka cod ahayd wixii kale ee la heli karo markaas in lasoo bandhigo laguna dhaqaaqo lana fuliyo sanadka labada kun iyo lix iyo tobankana la fuliyo dee sidii qorshuuba ahaa oo dastuuriga ahaydba ileen muddadii dastuuriga ahayd ee dowladdan waxay ku eg tahay sanadka soo socda xilligan oo kale wan gartay saacadda wasiiraddan su-aal kale ku weydiiyo puntland iyo jubbaland ayaa shirka ka maqnaa oo dee dabcan qeyb muhiima ka ahaa inay joogaan maqnaanshahooda sidee u saameeyey inaan shirka ka qayb gelin
runtii waxaa warmasiidka lagu sheegay in lasoo dhoweeyey dowlad goboleedyadii halkan yimid oo maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed iyo maamulka galmudug iyo maamulada kaloo dee dowlad goboleedyada weli aan ahayn oo banaadir iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lasoo dhoweeyey kuwa maqanna runtii waxaa la sheegay in laga xun yahay in ay halkan ka maqan yihiin waxaa kaloo warmasiidka lagu soo dhoweeyey tallaabadii ay uu baarlamaanka galmudug qaaday dhowr maalmood ka hor oo ahayd inuu dastuurkiisa ka bedelo qodobkii ay puntland qoonsatay ee la xiriiray sohdinta labadaas gobol ka dhexeeya waxaana la sheegay warmasiidka lagu sheegay in qodobkaas uu horseedi karo in mugdiga ku kala jira puntland iyo galmudug lagu xallin karo na waa waa la sheegay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdiraxmaan caynte ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar haddaba maamulada puntland iyo jubbaland ayaan ka qaybgelin shirkaasi higsiga ee magaalada muqdisho lagu qabtay puntland war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen sababaha ay shirkaasi uga baaqdeen inay tahay in ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay dastuurka ku tumatay islamarkaana aanay fulinin qodobo ay ku heshiiyeen puntland waxay sheegtay inaanay aqbalaynin muddo kororsi loo sameeyo dowladda iyo baarlamaanka amaba dibudhac ku yimaada doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka puntland ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaar u yihiin in ay qabtaan shir weyn oo looga tashanayo doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka